In ka badan konton iyo shan arday oo cusub ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Central ee magaalada Beledweyne. Ardayda hesha fursadaha waxbarasho ayaa isugu jira danyar iyo aqoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada. Maamulaha iskuulka Soomaali Central Ustaad Maxamed Axmed Xiriye ayaa ka waramaya ardayda hesha fursadaha waxbarasho.
run ahaantii fursado eh, baahiya ba- baahiya fara badan oo waxaa jira mataqaanaa oo ama duruufo waxbarashaa jiro ka jiro gobolka khaasatan magaalada beledweyne dadka qaarkood eh, ma awoodaan inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada Eh, dadka qaarkood iska dhaaf qarashaadkii noloshiya noloshiya mataqaanaa ay sheeg eh, adkaatay Eh, marka waxa waaye ii sheeg duruufahaas kala duwan iskuulku wuxuu ka u qayb qaataa isagoo markaas fursado ama deeqo waxbarasho siiyo Eh, dadka marka noocaasa liito oo si gaara duruufahooda iyo baahiyahooda uga warqabo ilaa kontomay arday gaarayaan ardada eh, xilliyada kala duwan dhigata oo fursadaha waxbarashada aan siinay oo sida laclaanta ku barto inta badan eh, in waalidka uu yimaado oo dhaho eh, waxaan rabaa ilmaha wax laga baro eh, kharashaadka ama viigii lacagtana ma ma awoodo inta badan aada iyo naadir noogu tahay laakiin waalidkii waa ku imaanaa qof oo wax awoodi karo ama waxbixi karo iska dhigaa wixii yaa la waynaa qarashaadka soco waynaayo kadib oo markaas kadib baa waxaa laga yaabaa in anaga ogaano ama waalidka uu noo sheego ilaalnimayo saas xaalka yahay laakiin inta badan waalid oo inta carruurta kana dhaha "Aniga wax ma awoodo aada noogu yarta runtii waxaa nagu dhaliyey arday soomaaliyeed oo xaq u leh inuu wax barto waxbarashada asaasigaa barto markii lagu keeno oo ardaygii wax baranayo waxbarashadii jecel waxbarashadii hami iyo han kale ay aragto ee dameerka iyo bini aadanimada iyo soomaalinimada ayaa kuu diideysa inaad tiraahdo haddaan lacag bixinaynin iska baxa saas awgeed ee, annagoo tixgelinayno ee, soomaalinimada dadnimada bini aadanimada islaamnimada ee, an- fahanka waxbarashada aan ka haysano annagoo fiirinayno iyo qof diyaar u ah inuu waxbarto markaa aragno intaas ayaan inta badan ugu dhiirigelisa inaan arday ama arday tiro badan oo nambar fara badan ah inta badan aan si gaaro duruufooda waxbarasho u warqabo Qaar ka mid ah ardayda iskuulka Soomaali Central ee hesha fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka iyagoo sheegay in si wanaagsan wax loo baro.
hogaanima xasan guure waxaa dhigtaa iskuulka soomaali central galaaska sideedaad maadooyinka soomaali ingiliish carabi waxaa u mahadcelinaa macalimiinta macalimiinteena iyo waalidiinteena waxaan rajeynaynaa waxbarashada heerka gaarno si fiicanna wax nooloo baraa asalaamu calaykum anigoo magacaygu yahay ayuub saacid cabdulaahi oo dhigta soo iskoolka soomaali central galaaskaygu yahay fasalka toddobaad waxaana halkan ugu mahadcelinayaa waalidka iyo maamulka macalimiinta waxaana waxaana dhigtaa lix maado oo kamid ah ingiliish soomaali xisaab aad baan ugu mahadcelinayaa macalimiinteena si fiican bay wax noo baran aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo waalidiinteena oo wax- waxaan rajeynayaa inaan waxbarashada heer wanaagsan ka gaaro insha allah Iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Central ayaa sanad waliba fursado siiya arday danyar ah kuwaasoo si bilaash ah wax ku barto.